waxaad tidhaahdaa haddaba goorta tafriiqu safqahan meesha uu imanayo ama caqdiga noocani ayuu sii dhex galay shuruuduu leeyahay buu leeyahay wa jarayaanulkhulfi fiihi heshiiska noocana marka khilaafkuu gelayo yushtaradu lahu shuruud shuruudaa loo xidhaa heshiiska noocana ee la leeyahay waa tafriiqu safqa waa la kala qaadayaa shuruudaa loo xidhaya walahal aslu dabad waalaslu dabada lahaa kitaabkan kaan ka soo gaabiyeyna oo alashbaah wanadaa'irihi wuu dabdiyay oo dee waabu koobay isagu oo wuu qorayay shuruudaa fa in turid haddii aad doonto taxqiiqahaa bilaa khalal iyadoon khalal lahayn inaad sugto shuruuddaa haddaad doonto fa raajici alasl dee kaan ka soo gaabiyuun u laabo wa jaanibi almalal dee cajsigana iska dah ile haddii lagu dhaa kitaabkaa raajicoo marjic ka dhigo ood ka daasho ma eegi kari weydo dee waa cajsi shuruudo ayaa jira buu ku yidhi asalkaana sheegay isagaanaad ka taxqiiqjin kartaa buu ku leeyahay takaasulkana dhaaf iyo tawaaniga can taxqiiqi haada alasl shuruudaha shaarixa ayaa dhigay markaa shuruudahaasi waxaay noqdeen waa sideed waa sideed shardi wey sideed shardi si kooban haddii aynu u dul marno oo bal aynaan ka caajisin sidaa uu sheegay waxa weeye midda u horaysaa tanbiih dakaruu lijarayaani alkhilaafi fii tafriiqi safqati shuruuda alawal uun ka raac wuxuu ku dhigay xarfo yaryar buu ku dhigay inuu weyneeye hayda sida kuwa dambe uu ku sameeyey shardiga u horeeyaa waxa weeye allaa takuuna fi lcibaadaat caqdigani waa inaanu cibaado noqonin cibaadaadka waa inaanu ku jirin fa in kaanat fiihaa saxa fii maa yasixu fiihi qadcan haddii wax xalaalayo waxaan xalaal ahayn cibaadadii ay dhex dhacaan dee waxa bannaan unbay cibaadadii ku asaxaysaa ee laba qowl maba geli karaanba waaye tusaalaha kusii qaada falow cajala zakaata sanatayni saxa lisanatin qadcan laba sannadood buu sekadood qadimay oo waxau yidhi tan goor laga dhiman war lagama hayee masaakiina iga guddooma labada sanee soo socda sekadoodii dee sharcigu wuxuunu banneeyey markaa oo ruksad lagu bixiyey sanad keliya markaa sanadkii labaad waa la isku waafaqsan yahay inaanu ku asaxayn sanadkaasunbaa ka asaxaya sanadka labaadna dee ha ka soo ceshada miskiinkii waa mid laba xaj buu idhi aan kaba ciilbaxee laba xaj ayaan wada niyooday midunbaa guntamaysa midunbaa guntamaysa waayahay afar ragcadood oo sunno ah laakiin salaamo naqsi u dhexeeyey ayuu marka hore wada niyooday dee labunbaa guntamaya labada kale dee ha gaadho ilaan iskuma xidhiidhsanee afar buu niyoodo markaasuu dabeetana laba ka dhigoo salaamo naqsi u dhexaysiy labunbaa dee markaa lagu daynaya faalumajar wayustatnaa suwarun suurooyin baa laga soo reebayaabuu markaas leeyahay mas'aladan iyada ah suurooyinkiibuu dabeetana halkan ku sheegaya oo suurooyinkani waa waxay kas laga soo reebayaa shardigan hore oo iyada oo cibaado caqdigan labada dhinacahi uu koobsaday ee haddana la kala qaadaya waa saasuu wadaa ilaa asaadisatu ilaa ilaa athaaminatu baabu gaadhsiiyey ilaa athaaminatu tan soo socota ee asaxumaa ka horaysaa waxa weeye suurooyin shardigaa hore laga soo reebay suurooyin shardigaa hore laga soo reebay wey haddaynu dhowr midh ka taabanno masalan rabadaan buu niyooday bishan oo dhan inuu soomo ayuu niyooday markaa maalinkaa u horreeya wixii ka soo hadhayay labada waj laba weji baa ku dureeraya maalinkaa u horreeya way u guntamaysaa waa sax laakiin wixii ka soo hadhay laba qowl baa markaa ku jira asaxuma asixa waa markaaseen waa maalinkaa weliba laga hadlaya badala fii maa cadda alyawmi alawal maalinka hore wixii ka soo hadhay niyadaasi ma saamaynayso waxaa laga yaabaa madaahibta kale inay khilaaf soo gelin karaan laakiin shaaficiya wey yoomkan hore wixii ka dambeeyaa waa ku buray laakiin yoomka laftiisa iyadaasi ma asaxaysaa mise ma asaxayso qowlka asaxaa way asaxaysaa dhe gebagabaysi buu sameeyo laba farad ayuu u gebagabaystay ka dambe midkood wuu ku burayaa ka kalena laba qowl baa ku sugan markaa waa cibaadaadkii oo laba qowl la geliyey macnaha tafriiqu safqa ay gashay markaa تفريق الحكم أياك ادعى على الخارس الغلط بما يبعد لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل وفي المحتمل وجهان أصحهما القبول زكا لدون يتمرتين لقا قاوة لأن الخارس لا يلابا الله درا أو قميدة صومالي قام قياس واحد تلاوة مركيو ايغي dee waxaa ninkii xoolaha laga qaadayay uu soo xusay inuu mithal khaldamay oo qalad uu ka dhacay isaga xaggiisa markaa qaladkan uu sheegayna waa wax aada u fog dee qaladaan dhici karin buu ku sheegay markaa intii kale ee muxtamilka ahayd ee suuragal noqon lahayd iyadana labadaa weji baa gelaya markaad sii eegto way iska waad daalacan karaysa masaladaa toddobaad haddaad safxaddaa soo rogto صلى على حي وميت فالذي يظهر أن يكون فيه وجان من تفريق الصفقة mid nool iyo mid dhintay buu ku tukaday markaa kolkaa isagana labadii qowlun baa gelaya waxaad ka soo qabsataa shardiga labaad athaaminatu walam ara man tacarada lahumaa buule man tacarada lahaa weeyada kudhigeed ashardu thaani oo isagana taaniga kale uu ku agdhigay الشرط الثاني وشرط قلباد كلي أصل كراجع أن يكون مبنيا ألا يكون مبنيا على السراية والتغليب قرط التفريق صفقة أي قلي سيئلك حلقات أيوه أه مسألة عقد قاي سقع أما حكم كان لبالك كلا ديقيو وإن أنا كبنا اثنين سراية يتغليب وحس السامين يو اسجيدان يو وإن أنا هين هدو اسجيدان يو لما كلا قاضي matan dalaaqii iyo cidqigii iyo weeyaan oo ninkani waxa uu furay sawjadiisi iyo mid kale buu kuuri sawjadiisi iyo mid kale ama addoonkiisi iyo mid kale ayuu xoreeyey ama afar dalqadood buu iyadii furay dee waxa uu hananayu isagu leeyahay unbuu saamaynaya waxaas unbuu saamaynaya hadduu afadiisi iyo mid kale furay ta kale miyuu qabaa mid unbuu qabaaye middii wuu ku dhici doonaa hadduu addoonkiisii iyo mid kale xoreeyey kuuleeyihun baa dee socon doona afar dalqadood hadduu iyadii furay dee saddexun buu ku qabay markaa attakliib wasiraaya ayuu shardigani noqday markaa masaladaasoo kale waa inaanay ahayn shardiga saddexaade matal tafriiqa loo xidhayo goorta tafriiqu iman karo waama inaan shardiganna meesha uu yaallaa weeye shardigan haddii la waayo tafriiqi iman maayo dhan bay isku raacayaan weeye macnaha أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية شيئا إستقعها أو كبريو إلا مدو كبريا وحا الله إسكوها يا كي كلام يكو أصحا يا مثل بدبو كبريا ولا إسكوها يا ماشي مدو الله إسكوها فقسين هاي كان حرام تاينو كبريو إلا بدا قول قول وحا أولي إلا بدا بها تبها كو دبرو قولنا وحا أولها كحلاشا كو أصحو marka haddaba kan isaga ah uu ku burayaa mushakhas waa inuu yahay mushakhas wax daatadiisa la taaban karo jus-iyadiisana la arki karo gooni u socodkiisuna muuqanaya dee waa inuu yahay oo waxaa metal taasoo kale ixtiraadkii uu noqonayaa baxaya afar maalmood buu khiyaarkii shardi ka dhigay khiyaaru shardi imisuu bannaanaa saddex cisho ee afar buu ka dhigay dee afartii maalmoolba adigu saddexda mubaaxaa soo qabo ma saddexda hore ama kuwa dhexaa mise waa saddexda dambe midhka khayru mubaaxa ah ee aan bannaanayn miyuu mushakhas yahay mid la taaban karo ama miyuu mujaza yahay mid lasoo soo muuqanaya maya dee wuu ku wada buraya laba qowl ma gelayaan wakalata albaalisiyu fii sharxi tanbiih xaysu kharajahaa cala alqowleyn ninkaa baalisi la yidhaahdo ayaa labadii qowl mas'aladaa geliyey kitaabkiisaa tanbiih markuu ka hadlayay markaa waxa ay ku tiriyeen inuu qalad galay xayle dee mushakhasba ma ah najmudiin abu cabdillaahi moxamed ibnu cuqayl ibnu abilxasan ibnu cuqayl albaalisiy uma almisriy ashaaficiy almutawafaa sana toddoba boqol iyo sagaal iyo labaatankii waa intaas weeye magaciisa iyo tarjamadiisa oo kooban ninkaa shardiga afraada uu kuleeyahay alashbaah wanadaa'ir ugu noqo waxa weeyaan imkaanu tawsiic waxaan tafriiqu safqa ay gelayaan wax qaybsami kara waa inuu masal ninkii waxa uu iibiyey majhuul iyo macluum dee meesha ma soo gelayso kolkaa labadaba wuu ku burayaa kol hadduu majhuum iyo macluum iibiyey waa ku burayaa dhul buu iibiyey maca albadr shinnidii wata ama saricii wata dee wuu ku wada burayaa laakiin beecii laguma gooni yeeli karo shardiga afraad allaa yukhaalifa alidn meesha idan yaalla oo labada dhinac baaciya mushtariga ka soo fulay ama labada caqdiga wada yeelanaya ka soo fulay shardi ka soo fulay waa inaan laga bixin goorta dee labadan qowl geli karaan haddii shardi laga baxo meesha labadan qowl kuma murmayaana wuu wada buraya caqdiga maalan rikoorhkanuu ninkaa ammaanaysay waxau ihi hebel baa wuxuu igu leeyahay boqol shilin ama toban shilin oo aan u rahan dhigaya wuu kaaga qaadayo untanashoo hebelkuba wuxuu ku leeyahay milyan buu ku leeyahay markaa dee rahantaasi wixii aad adigu u rahan siisay waxa uu ahaa qadarkan mucayanka ah ee kooban idankana intaasaad u siisay shay ka agtarsan oo ka badan idanuumuu haysan qofkani markaa hadduu idankii khilaafay wuu burayaa tafriiqu safqa lama gelinayo lama odhanayo inta siyaadadaa buu ku burayaa inta kalene idan baa meeshii la khilaafay idankaana u asal ahaa almuslimuuna calaa shuruudihim wuu ku buray caqdigaas waa tusaalaha markaas shardigaa amtilada kalena waa kaas kuu sii wada marka shuruudun baynu rabnaa inaynaan ka caajsin siduu sheego aynu yar dul marna un shardiga side lixaad allaa yubnaa cala alixtiyaad caqdigana ma waxaan lagu heshiinayaa wax marka horeba ixtiyaad ku binaysan waa inaanu ahayn buud mael alcaraaya qadar bay jaa'is ku ahay caraaya malaa waynu soo marna tilmaanta ay leedahay timir timir in lagu iibiyo la saamaxay markaa qadar bay oo dee miskiinkii daruur ahaan darteed baa loogu saamaxay markii dambena akhniyada waa tii usii gudub markaa waa loo saamaxay qofkan oo qadar dee xadiidkuba suu tilmaamayey aan badnayn buu ahaa markaa qadarkiibuu ka siyaadiyey laba qowl ma gelayaan ee wuu ku wada buraya caqdigaas caraayada intii sharcigu oggolaa ee la saamaxay qusada loo haystay hadduu ka badiyey caqdigani u wada buraya ee tafriiqu safqa ma gelayso aniljuwa caniljuuziyi halkaa u yihi waa caniljuwayniyi wey aljuwayni ninkii imaam alxarameyn aabihii shardiga toddobaad mael tan kale haddaan tusaale kale kaa sii raaciyo lixaad ilmaha yar waa la ogol yahay in loo guuriyo majnuunkana waa la ogol yahay in loo guuriyo majnuunkii haddii ragba u hayso waa lagu asfuri ilmihii yaraana dee ha korsato afadu e waa loo guurin karaa waxaase jira meherka laga bixinaya calaalixtiyaad buu ku binaysan yahi gawaalan xoolihiisa iyo ilmaha yar xoolihiisa marka laga bixinayo waa in la bixiyaa un markaas sida ixtiyaadka iyadoo la marayo oo mehrulmithli waa inaan laga badin dumarka lodkeeda wixii laga bixiyo waa in isagana dee meher ahaan looga bixiyaa ee waa inaan la badinin meherkii ilmaha yar afadiisa laga bixinayo haddii uu markaa weligii ilmaha yar ama kawaalan u guurinayay isagoo xoolihii yatiimka ama xoolihii majnuunka ka bixinaya hadduu meherkii ka badiyo meherulmithl qadarkii mucayanka hadduu ka badiyo lama odhanayo tafriiqu safqaa gelaysa eh calal ixtiyaad buu ku binaysan yahay markaa waa wada buraya shardiga toddobaad an yuuradda aw an yuurida cala aljumla mar qura waa inay caqdigani dhaco oo wixii waa inaan mutajazi ahayn oo wax kala socdo waa inaanu ahayn sidii aynu dee ku dhawaaqaynay caqdi keliya waa inuu yo wada socdoon kala hadhsanayn mael waxau ihi gurigan waxaan kaaga kireeyey bil walba dirham bil walba dirham buu fa innahu laa yasixu fii saa'iri shuhuuri qadcan walaa fi shahri alawal cala alasax bisha u horeeye bilaha dambeba wuu ku burayaa dheh maxaa yeele wuu kala qaaday kulla shahrin buu shardiga sideedaad an yakuuna almadmuumu ila aljaa'izi mima yaqbalu alcaqda fi ljumla shardiga ee sideedaad waxau noqonayaa shaygan madmuumka ah ilaan jaa'is iyo madmuum baa jira jaa'iska ka loo geeye ee khayru jaa'iska ahi waa mid loo dumay oo isaga lagu tiiriyey jaa'iskii baa kan kale lagu tiiriyey haddaba kaa lagu tiirinayo jaa'iska waa inuu yahay dee wax aqbali kara caqdigan soo geli kara waa inuu yahay maala waxau ihi waxaa taana ku baxaya zawajtuka bintii وابني أما فرسي سعى نكاح البنت على المذهب لأن المضموم لا يقبل النكاح فلغي وقيل يطرد القولان من أنت إذا وحن كوكوري بولي فرسك أما وحدة مبشاقة marka inantuun baa markaa aqbali karta caqdigan isaga ah sidaa awgeed inantuun baa lagu daynaya labada qowl ma gelayaan macnaha xagga sixadun buu dhacaya marna xagga budlaanku u dhacaya marna xagga sixada ee tafriiqii ma gelayaan buku tanbiihdaa kale waxa uu ku xusay safqadii fi lmuhaman sida loogu kala kaxaynayo kadalika tufaraqu fi thaman lacag iyo dee waa thaman iyo muhaman baa jira lacagtii iyo dee alaabtii la kala iibsanaya badeecadda ahayd marka shayga badeecadda ah sida loogu kala kaxaynaya caqdiga ayaa dee lacagtiina loogu kala kaxaynaya wayadkhulu fii hadihi alqaacidati buuri haddaba qaacidadaa aynu waxaa soo gelaya aynu soo marayna imika waa qaacidatu qaacido kalea soo gelayso ah ida ijtamaca fi lcibaadaati jaanibu alxadari wa jaanibu alsafar gulliba aljaanib alxadar لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم قلب المحرم marka shayga mubiixa iyo muxaramku kulmaan wuxuuna la horaysiinayaa muxarimka shayga waa xaraam yeelay qaacidaa soo gelaysa buuri taa hore aynu soo dhaafnay qaacidadaasi waxa ay leedahay xagga cibaadaadka marka la eego haddii laba arrimood ay kulmaan oo markaa midi uu nagaadigii iyo safarkii laba xukun oo ku kala binaysan dhinaca nagaadiga ayuunbaa la raajix yeelaya dee waa musaafirkii unba xidhiir la leedahay iyo rukaskiisa musaafirkii rukaskiisa laakiin axkaam badana wahaa wahaa hunaa qaacida buuri halkan qaacida ayaa ahaatay beytka laba boqol iyo lixdan laba boqol iyo lix qaacidadaasi tadkhulu waxay soo gelaysaa fii haadii tan aynu soo dhaafnay fahaakahaa qaado bilaa tawaquf adigoon iska taagin faxayumaa goortii ama waktigii ijtamaca ay kulmaan jaanibu safar dhinaca socdaalka iyo wadiduhu ka ka hor jeeda oo ah jaanibulxadar gulliba jaanibulxadar dhinaca nagaadigunbaa raajix laga dhigaya tusaalayaashaad ku garan doontaa qofkii dee waxaa loo ogolaa ama xadari ha ahaada ama safareh almasxu cala alkufayn baa loo ogolaa inuu labadan dee masixi karo oo midna yowma waleyla buu ahaa midna saddex cisho haddaba isagiioo negi ayuu masaxay labadii qoob labadii adin buu masaxay markaasuu safray haba safree kol haddii uu masaxaa u horreeyey uu ahaa xadar yowma waleylihunbu ku wadaya waa mid aw cakasa cagsiguna waxa uu noqonayaa isagiioo soo socdo musaafiruu masaxay dabeetana wuu yimid oo muqiim buu noqday markaana yowmu waleelihin weeye atama masxa muqiimin weeye dhinacii xadarkaa la qaalib yeelay xaggii nagaadiga labada jeerba oo waxaa la raacay un xaggii xadarka shay mubiixa iyo muxarim baa kulmay markaa muxarimkaa la qaalib yeelay kaa diidaya masxiga dheer walow axrama qaasiran fabalaqat safiinatuhu daara iqaamatihi atama walow sharaca fi salaati fii daari liqaama fasaafarat safiinatuhu falaysa lahu lqasd salaaddii buu gudagalay isagoo reerkii jooga diyaaraddiina way la dhaqaajisay ma qatrinayo kol hadduu ku bilaabay nagaadiga nagaadigunbaa qaalib laga yeelayaa kaa hayru mubiixa walow qadaa faa'itata safar fi lxadar aw cakasa imtanaca alqasr salaaddii musaafirnimay kaga tag isagoo reerkiisii jooguu doonay inuu soo qalleeyo dhinaca hayru mubiixa ayaa la raajix yeelayaa uu dhammaystirayaa wey mar hadduu ku qaldaynayo salaadii nagaadi ama nagaadibay kaga tagtay markaasuu doonay isagoo musaafira inuu qaldeeyo waxaa la raajix yeelayaa dhinaca xadarka markaa socdaal baa ku jira wuu dhammaystiraya amtiladu kuwayaalahaas bay la mid yihiin xadar iyo safar unbay dee ku meeraysanaysa sad qaacidada arkaysaba wayadkulu fii hadihi alqaacidati aydan qaacidatun إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع والمقتضي بك علينا أحمد الز... الزرقاء waxa uu leeyahay azarqaani sharciisa qawaacida marka uu sharxayo qaacidadan waxa sidan loo yidhi macnaheedu dee waxa uu shaygii waxaan keenayay iyo kii maanica ahaa marka ay kulmaan maanica la horu marinaya shaaricu uu qasadka manhiyaadka uu qasaa uu ka uu ka sii adag yahay buu leeyahay uu qasadkaas ma'muuraadka inta uu qaso waxyaabaha manhiyaadka intuu shaaricu tixgeliyo ilaalintooda uu aada ugu dadaalo way ka badan tahay ma'muuraadka intuu ku dadaalo xadiidkiibuu markaa daliil ahaan usoo qaadanaya maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu bihi ma staactu wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma staactu wixii aan idinka nahiyo ka wada taga wixii aan idin farana intaa kala kaalay intaa ka kartaan kala yimaada markaa qaacidadani kaasaa daliilkeedu noqonaya shaygii maanica ahaa ee waxaan diidayey iyo kii muqtadiga ahaa ee keenayay markay kulmaan maanicaa la qaalib yeelaya sidii qulliba alxaraam ay u ahayd oo kale qaacidadan bay ille hoos imanaysaa shaygii muxarimka ahaa ama xaraamta ahaa la qaalib yeelaya ile maanicuun buu ahaaye wa haadihi tadkulu fiihaa qaacidatun baa hoos soo hoos gelaysa aydan qaacidadan aynu soo sheegaynay qaacido kalaa soo hoos gelaysa fakudhaa qaado laa xurimta alfaa'ida allow aan faa'iidada laga xaraam yeelin falmuqtadii maca maanic muqtadii iyo maanicii marka idajtamaca marka ay idajtamacaaday ka dhigantay marka ay kulmaan yuqallabu lmaanic ama yaglibu lmaanic ayaa qaalib noqonaya xayumaa waqacaa meel kastoo ay dhacaan waqaca un wey waqacaa tusaalayaasheeda haddaynu dedejinno masalan nin jinaabaysan baa dhintay lama maydhayo nin jinaabaysan baa markaa shahiidayde nin jinaabaysan baa istushhid aljunub uu shahaado qaatay mujnibna wuu ahaa ninkii saxaabiga ahaa ee sida ahaa magaciisa maxaa la odhan jira ma haysta cabdillaahi alkhasiil khasiil lmalaa'ika waaba sida ninkaas oo kale maxaa dee muqtaduhu uu noqonaya dee jinaabadii waxay keenaysa oo muqtadaheedu ahaa in la maydho shahaadadiina waxa ay diidaysay maydhiga maydhiga shahiidka maanicaa la horumariyey lama maydhayo weysadii baad weysaysanaysa markaa biyihii baa kugu yar waxaa mamnuuca inaad markaa sunantii la timaado dahaarada xaruma ficluha ama waktigii baa cidhiidhi kugu ah oo inaad waaxida waaxidaysto inta faradka aad maydhuun baad ka gaadhsiin kartaa waktigii markaa sunanu dahaara waxaa hor jooga shay maanica oo ah cidhiidhigan waktiga ayaa hor jooga muqtadiguna dee waxau ahaa in la maydho oo lala yimaado dahaaradoodii dee dahaaradii la dhammaystiro ahaa maanicaa cidhiidhiga ah baa la horraysiinaya waaluma jer waa sii fara badan tahay dee waa ka amhilada ku sii wada walow jaraxahu jurxayni camdan wakhaطa'an aw madmuuman wahadulan wamaata bihimaa laa qisaasa ninkan isaga ah ninkan laba nabar buu ku dhuftay midi camdi buu ahaa midina khata buu ahaa maxaa muqtaduhu uu yahay dee ka camdigaa qisaas ka khaa'ana dee maanicu lqisaas buu isaguna ku binaysan yihi ama labada nabar midi waa hadur oo ninkani saa'il buu ahaa midina waa madmuun oo isagoon saa'il ahayn buu ku dhuftay markaa kan nabarkan hadurka ahi dee waxa uu keenaya wuxuu yahay maanicu liqisaas kan kale madmuumka ahina dee qisaas buu keenaya mar walba ka maanicee qisaasta diidaya la horu marinaya la qaalib yeelaya idraw lxuduuda bishubahaat ku soo geli markaa wayustathnaa min haadihi alqaacida suwar suurooyin baa laga soo reebayaa qaacidadan imika aynu soo dhaaf suurooyinka sida looga soo reebayana waad arki doontaa iyadoon maanicii la horumarinayn wastuhniyat masaa'ilu masaa'il baa laga soo reebay minhaa qaacidadan aynu imika soo afka ku soo haynay masaa'isha oo dukira la sheegay al ulaata u horraysaa mas'alatu ikhtilaadi mowti man kafara dadkii dhintay ee gaalada ahaa oo ku dhex darmo weeye bimuslimiina iyo wakhtilaadi shuhadaa bikayrihim iyo shuhaadadiioo ku darma dad kale oo la maydhayo ama lagu tukanayo fagaslu kullihim dadkan oo dhan oo la wada maydho hadaa waxa uu ahaaday midlu salaati isagoo qusligaasi la mid a waajiban buu ahaaday nasbiso kamaa dukira sida la sheegay masaladana waxaa laga soo reebayaa dee ahayd idaa tacaarada almaanicu waalmuqtadii qudima almaanic masaa'ilkana laga soo reebay dhowrka ah ta u horraysaa waxa weeye dad gaalo ah kuwoodii geeriyooday iyo dad muslimiina ayaa isku dhex darmay oo jinaasadihii dadka muslimiinta iyo gaalada ayaa isku darmay dee waxaynu ognahay qofkii muslimka ahaa in lagu tukanayo la maydhayo kan gaalka ahayna in lagu tukanayey oo markaas la maydhayay baan leeyahay ayaynu ogeen qofkii mu'minka aha kan gaalkiina intaa muu lahayn markaa maanica oo gaalka maydhid la-aantiisa iyo tukasho la-aantiisa lama horu marinaye almuqtadi baa la horu marinaya waa la wada maydhaya waana lagu wada tukanaya kol haddaynu jinaasadii kala garan weyn mas'aladaa horaa laga soo reebay kolkaasee garo dadkii shuhaadada ahaa jinaasadahoodii iyo dadkii kalea isku darmee iyaguna iska dhintee calalfiraash ku dhintay dee qofkan calalfiraash ku dhintee waxa uu lahaa salaadii iyo qusligii kan shahiidka ahayna muu lahayn markaa maanica la horu marin maayo oo maydhid la-aanta shahiidka ah ee muqtadii ayaa la horu marinayaa oo ah in dhammaantood la wada maydho lagu wada tukado waa kaa markaa khadaada faacilk khabarkeedii baa waajiban ah waajibatun buu ihi waa waajiban hadaa waxa uu ahaaday qusligaasi midlu salaati isagoo la mida waajiban buu noqday ilaa qusligu waa mudakare taadu ma lahayn waa m waa laba masale markaa kadaa sidoo kale waxa ah cala alunhaa bilixraam kadaa sidoo kale xudira waa la manciyey cala alunhaa kii badigayd bilixraami bisabab ilixraam muxrimka ay tahay darteed an tastura inay asturto juz-an min alwejhi ayaa loo diiday waxaad tidhaahdaa wa fii salaatihaa salaaddeeda dhexdeeda yejibu daaka kaasi wuu waajibayaa wejigii qayb ka mida in la asturee facrif garo markaa halkaa dambe ah shadrigaa dambe maa yejibu daa salaatihaa facrifi halkaasi waxaa markaa nuskadii matniga ku taalnay salaatuhaa yejibu daaka facrifi salaatihaa yejibu daaka facrifi wa fii salaatihaa yejibu daaka facrifi ruuxii dumarka ahayd marka ay muxrimo tahay waxaynu ogsoonnahay dee inaanay wejiga qarinayn oo loo diiday wejigii inay qariso daba marka ay salaaddii ku jirto juz wejigii ka mid a inay markaa qarisaa waa lagama maarmaan si salaadeedii ay wasaxdo inay markaa dee madaxii bay qarinaysaa inay hoos u soo dhigto oo gobol ka mida ay qarisaa waa muhiim weeye liannahu yajibu cala almar'ati alxurati satru juzin min wajhiha fi lixraam wayajibu satru juzin minhu maca ara'si fi salaa fayajibu muraacaatu salaa yaxrumu dhe halkaa hore ruuxii dumarka ahayd waxaa ka xaraamay ee xorta ahayd fi lixraam inay gobol ka mid ah wejigeeda inay qarisaa waa mamnuuc oo inay madaxun ku jeebto wey salaadii dhexdeediina waxa waajiba gobol wejigii ka mid ah inay qariso sidee muxaqaqu u noqdo asturidii markaa madaxu si ay u noqoto muxaqaq waa in kolkaa ay kusoo dartaa qayb marka ixraamkii waxa uu yahay maanic lisatri juz-in min alwajhi salaadiina waxa ay tahay mid keensanaysa juz wejiga ka mida in la qariyo si muxaqaqu u noqdo madaxa asturidiisa muqtadii baa la horumariyey halkan oo maanicii baa ayaa laga tegey marka halkaa horena waa yaxrimu waxaa tidhaa kadaa sidoo kale xudira waxaa loo diiday cala lunhaati dadigeyd bilixraami ixraamka ay gashay darteed an tastura dheh juz-an min alwajhi wejiga qayb ka mida inay asturto wa fii maa yajibu daa inta kale lama macnayn karee nusqada matniga sida ay dhigayso unbuu ku sallaxan yahay macnuhu wa fii salaatihaa salaaddeeda dhexdeedii yejibu waxa waajiba daaka juz wejigii ka mida in la qariyo ee facriif garo marka halkaa maa yejibu daa salaatihaa uu leeyahay wuxuunay noqonaysaa salaatihaa يجب ذاك فعرفي صلاتها يجب ذاك فعرفي مركا وفي صلاتها يجب ذاك فعرفي مسائل كيب ولسي ولا ومن مد هاجرت كتمد بلاد الكفر حتما واجب نمو ولو تكون وحدها كلجيت بها أهاته قد سافرت أسنا يدنا واسوا سفريس مركز الصدحات وحوي متنقى وين نقنه روحي تمركا هاتي أي جوكتر روكي قالبه inay ka soo hijrootaa waa waajib muqtaduuna sidaasuu yahay inay sii dhex joogto maaha dadkaa la yidhi laahunna xillu lahum walaa hum yaxiluuna lahun maxram la-aan inay soo hijrootaana maanic bay ahayd oo dee maxram waa laga maarmaa markaa hijradaasi muqtadaha ah ayaa la horraysiinaya maanicii baana laga tegayaa garo maanicii maxram la-aan in la safro ahaa waa la haalib yeeloo laga tegay muqtadaha inay hijrooto biduuni maxram ayaa iyadana la qaalib yeelay markaa matnigu waxa uu dhigayay wa fii bilaadilkufri xatman haajarat shadrigaa hore wa min bilaadilkufri dhacafwan wa min bilaadilkufri xatman haajarat walow takuunu waxdahaa qad saafarat halkan uu yidhi wa min bilaadi lkufr markaa waxay isku khilaafsan yihin oo taxaysaa un xayumaa jarat ayuunbaa xatman هاجرت حتما هاجرت وحتما واجب نمو هاجرت وحا اي كسو هجروتي من بلاد الكفر هو قال هذا ودن كولها كسو هاجرت روحي دمرك هاي وهالكا يمكن لغو سي هاجري واجب نمو كسو هاجرت بالي وعلى العكس يوني ولو تكون وحدها قد سافرت كليجيت بها سو سفرت وقاعده مستثنات خاتمه ختمنا الله بالخير وللصحابة قاعدة أصحاب الشافعية قاعدة كليلين مشهورة عانة بعكس ذي واردة واردة بعكس ذي تندب الرب إذا أنا كسر أرتها قاعدة ذات تنعكس كده ولفظها دين كل واقننا وحايتا عندهم أكتودة الحرام لا يحرم الحلال قاعدة ذات سواتا فيما نقل فيما نقل استلا صور ريمر كانوا راعنه قاعدة واسدة قاعدة ذات وحا إلا ذهي الحرام لا يحرم الحرام لا يحرم الحلال الحرام لا يحرم الحلال شيء حرام تاعي وحلال ما حرام يالو شيء هاتو حرام يهي وحلال حرام كما ديغو تن هورنا ما حي شيغيس اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام markay labadoodu kulmaan xaraamta la qaadanaya xalaasha laga tagayaa bay tanina waxay leedahay wuxuu hatu xaraam yahay shayga xalaasha ah xaraam kama dhigo waay marka alxaraamu laa yuxarimu alxalaal wa huwa lafdu xadiidin akhrajahu ibnu maaja wadaaraqudniyu can ibni cumara marfuucan qaala ibnu subki waqad curida bihi xadiidu ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu gulliba alxaraam ayaa laga horgeeyay walaysa bimucaaridin ma aha liana almaxkuuma fii nafsihi xaraaman buur marka waxba ka maqan halka liana almahkuma fi nafsi harama isma qabanaysaba hadaa haram bay noqonayd inada de khabarkeedii marka loo eego ee asalka markaad u noqoto waxaad helaysaa siqtiga meesha ku jira cibaaraduna waxay tahay markay sax tahay liana almahkuma bihi thumma intood arrow yar ku samayso liana almahkuma dabadeeda ama raqam waaxid tushana waad ku haamish samayn haamishkaad ku samayn liana almahkuma bihi thumma إعطاء الحلال حكم الحرام تقليبا واحتياطا لا سيرورته في نفسه حراما آه كل مرة بينو كتاب كان كسيحي دونا إن شاء الله آه ده لقمو ده قارسين كرا وقتي هدي أدك قارسين كرتا وحي وليه لأن المحكوم به شيء كان مركا محكوم به جين ماشا كقهر لينا وحوي إعطاء الحلال shaygii xalaasha hadda waa qaacidada hore u sharxaya shaygii xalaasha ahaayoo la siiyo xukma alxaraam xaraamta xukumkeedii la siiyo oo wixii xaraam xalaasha inoo ahaa ayaynu siinaynaa xukumkii xaraamta oo kale takliiban waxtiyaatan ayaynu markaa u siinaynaa aynu markaa haalib yahay sidoo kale aynu haalib ka dhigno iyo dadaal darteed laa sayruuratuhu halkaasaad ku joojinaysaa marka laa sayruratuhu ahaantiisa uu yahay fii nafsihi xaraama haamishkunbaa lagu dhigaa laguma dhex dhigee dusha koraa lagu dhigaa isagaa xaraama maa macnaha waxa uu jeedaa halkan labada qaacida iskama hor imanayaane qaacidadaa hore aynu soo dhaafaynay waxa ay ahayd ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu qulliba alxaraam xaraamtaa la qaalib yeelayaa shaygii xalaasha ahaa ayaa dadaal ahaan looga dhigayaa sidii wax dee xaraamahoo kale laakiin naf ahaantiisu xaraam u yahay maaha maala haddii aynu u noqonno furuucdeeda waxaa ka mid ah khaldu daraahim alxaraam bilmubaax وخلط الحمام وهي هلكاسنا المملوك بالمباح خلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصول بوري غير المحصور غير المحصور وي غير المحصور وحمام ليهي يا قدر ما قار مباحة ولا يبسن كرابين سومرين مركها وعكلو كمدا لو ملك أختين فواطئة واحدة حرمت عليه الأخرى لو ملك أختين فواطئ واحدة حرمت الأخرى عليه تاوين سومرين لبا أختو متكود سوملكي تي كلام حين كوغين إن لا يريد دي لو ما تشمعنا يو لو ما قيني بالكل يمينكما وضا وطيكرة فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى تاكلي ملك اليمينكم وطين الزنا أيكو وطيه ده حرامه marka xaraamta taa labaad ee walaasha walaasheeda uu zina ku wadiyay tii xalaasha u ahayd milkul yamiin xalaasha ugu ahayd kama xaraam yeelayso ilaan tan xaraam buu kula kulmay taa horena milkul yamiin buu ku haystay marka la diidanaa wuxuu ahaa milkul yamiin lagu wada qabo lagu wada haysto laana alxaraam la yuharrimu alxalaal marka qaacidadaasina sidaasay leedahay idan marka qaacidadaas waxa halkaas ay noogu dhamaatay waxaanu soo qaadanay qaacidada lafteedii mustasnayaadkeedii iyo tafriiqu safqa qowlkaa la yidhaahday abwaabta fiqiga aada ugu badan oo ku jiray iyo shuruudaha uu leeyahay wallahu aclam alqaacidatu ahaalisa qaacidada saddexaada ka mida qawaaciddii afartanka ahayd waxa weeye aliithaaru bilqurabi makruuh وفي غيرها محفوظ waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo inuu qofku cid kale iska horraysiiyo waa arrin la karaahiyaystay wixiise laakiin aan qurabta ahayn ee adduunyada iyo amticadeeda ah waa fiican tahay inuu qofku dadka kale iska horraysiiyo maxaana yeelay ilaahay baa yidhi wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa gaajabaha ku sugnaata ansaarta eh naftooday ka doorbidayaan oo muhaajiriintay siinayaan waana ku ammaanay rabbi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun waa qofkiiyo bakhaylnimadiisii laga dulqaaday weeye markaa makruuhdaa uu yidhi in khilaaful awlaa iyo muxarabba uu ku jiro iyadana waynu arki doonaa wayukrahu waxaa la karaahiyaystay buuhi aliithaaru sharcan sharcinimo ayaa loo karaahiyaystay in la yska doorbido bilqurab waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo waa sharaxaa horuu ku dhex daraya markaa waxaa la yidhaahdaa qurbadaasina maa yusaabu calaa ficli waa shaygii la iska abaalinayo markaad samayso oo biyihii dahaarada ahaa haddii ay yar yihiin ama maradii cawlada lagu asturayay yar tahay inaad cid kale ku horu mariso maaha safkii hore isagana inaad cid kale iska siiso maaha qalabku waxa weeye xagga cibaadada marka la eego altacdiimu waalijlaal marka haddaba qofka cid kale iskaga horraysiiye cibaadadaa waxa uu ka tegay ilaahay tacdiimkiisa iyo ijlaalkiisa ayuu iska daayo adigu weyneeb kan kanuu ku horraysiiyey ayuu yidhi anigu tacdiimkaa waan ka gaadiye adugu weyne wa qaala fii sharxi lmuhadabi fii baabi اljumuca laa yuqaamu axadu min majlisihi liyajlisa fii mowdicihi fain qaama biikhtiyaarihi lam yukrah qofna lagama kicinayo meesha uu salaada jumco u fadhiya waajibka ah haddii markaa dee la doonayn laga kiciyana maaya uu diidi hadduu khiyaarkiisa isaga kaca isaga ayay jirtaa qofka haddaba waxa uu leeyahay ashaykh abu moxamed filfuruuq من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار قفك هاتي وهي بي قف ونقف لنويت هل قف دد بدنين أي شرانو طهارة دونية عد كلا يستقدي بما يستيقظ طهارة قادم دونا وإخلاف سنت هايتات قفك مدرك هاي قاتشد هاي سراشنكي وهلاي وحساق كفلان هاتو هلا ولا الكيس كلاو سين كراه isagu haba dhintee waxaa kaloo iyadana khilaafsan qofkii mid daalimahoo muslimi uu soo qaabilay dee laba arrimood buu u heli karaa dafcu saa'il inuu sameeyo iyo inuu iska daayaba hadi labae sidii markaa haabiil uu ku lahaa qaadiil ibnay aadam markaa waxa weeye aliithaaru bilqurabi muxaram aw makruuh aw khilaafu lwlaa saddexdaasaa kala jira وقال في شرح مسلم والنووي الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى وإنما يستحب مركا إسقى محرما وصاودا أما سواها وحيابه كسهر قرب فهو إيثارك مستحب مستحب فيه أحد سوا في عين وبيت قيب في سيل بعض ويكره الإيثار شرعا بالقرب أما سواها فهو فيه مستحب waa sunna isaga waana taa aayadda aynu soo qaadan fa fii umuuri haadihi اdunyaa adduunyadan arrimaheeda iyo wa fii xadi nufuus nafta waxyaabaha dheefteeda ah xasinhu wanaaji oo inuu wanaagsan yahay u arag iihaarkii hayra khafiyin isagoon qarsoonayn isagoon qarsoonayna waadixahoo muuda waxyaabaha nafta dheefteeda ah iyo wixii arrimaha adduunyada ah dee waxaad u aragtaa inuu wanaagsan yahay qiila waxaa la wa fii kalaami bacdi alculamaa'i culimmada qaarkood hadalkiisa waxaa ku sugan maa yaqtadii wax keenaya an yuxarama in la xaraam yeelo iitaarkii fii qurabin qurbooyinka qaarkood waxa uu ku leeyahy culimmada qaarkood hadalkooda waxaa ka muuqda waxyaabaha qurabta ah in layskaga hormariyo cid kale inay xaraam tahay oo qaacidadu dee makruuh bay ahayd marka aliithaaru bilqurabi muxaram qayb ah inay jirto la soco oo culimmada qaarkood baa markaas sida aynu soo mar kamaa sabaqa naqluhu can asheykh abi xaamid walimaam labadabaas aynu kusoo maraynay halkaa hore siyuudi baa markaa kala qaadaya saddexdaa aynu kusoo celcelinay qaacidadu alithaaru bilqurab makruuh aw muxaram aw khilaafu lwla saddexdiiba waa ka sheegay weli suyuudihi waxaa u sugnaaday hunaa halkeennan tafsiirun baa u sugnaaday uu kala qaaday qaacidada fadfar bihi tafsiilkaa ku liibaan fa innahu jaliilun waa wen yahay tafsiil wanaagsan buu leeyahay suyuudi oo saddexdaa qaacidadaba uu markaa kusoo ururiyey imaa muxaram aw makruuh aw khilaafu lwlaa bal haddaba isaga laftiisa ka warhaybu markaa intan dhexe laftiisa xaasilhu laga bilaabo ilaa wahwa qowlun muctamad laga gaadho waa waxunay ka mid tahay unaan shicirkaa uu ku dhex daray sharax wuxuu sheegayaa markaa tafsiilkii suyuudi dabeetana waxa uu idhi xaasiluhu waxa uu yahay tafsiilkaa gebagabadiisa aliithaaru in addaa hadduu gaadhsiiyo ilaa ihmaali waajib shay waajiba ihmaalintii haddii uu gaadhsiiyo faxadruhu mamnuucnimadiisii in jalaa waa daahiray aw addaa ama wuxuu gaadhsiiyey ilaa tarki sunnatin sunno oo laga tago aw irtikaabin ama shay la fuulo aw irtikaabin kuriha ama markaa shay makruuha fuulistiibu kugu kalifaya itaarkaas fa makruuhun weeye bilartiyaabin shakilaan aw adda ama waxa uu gaadhsiiyey itaarkii ila irtikaabi khilaa hayri wlaa ila irtikaabi hayri awlaa shay aan wanaagsanayn inaad la timaado kugu kalifay falyucad ha lagu tiriyo iitaarkan dambe khilaafa alwlaa ha lagu tiriyo wa huwa tafsiilkan suyuudi qowlun muctamad waa qowl raajixa markaa saddexdaasuu qaacidadii u kala qaaday suyuudi aliithaaru bilqurabi muxaram waaliithaaru bilqurabi makruuh waaliithaaru bilqurabi khilaafu lwlaa waa saddexdaa intaa yar buu ku sheegayo waxau ku yihi iitaarkii eeg waa safxadda boqol iyo lixdan iitaarkii haddii uu gaadhsiiyo ilaa ihmaali waajib shay waajiba lumintii ayuu kugu keenay matel tusaalaheedii waxaynu usoo qaadannay matel saddexba ahaydanoo waxa aada haysaa biyo nin qura ku filan oo wuduu ugu filan dee salaaddii waajibka ahayd baana loogu weysaysanaya cid kale ha iskaga koru marinina waa tacdiim ilaahe iyo rabbi weynayntiisa hooyo adigu hebelo weyne ma taalle adigu isticmaal oo markaa haddaad iskaga horumariso waajibkaasi aad dayacdo waxa aada noqon doontaa mid markaa shay muxarama ku dhacay cawradaas furideedii baa dee qaacidadan hore aynu usoo marnay markaa inay qawaaciddii hore shanta ahayd qaarkood soo hoos gelaysa waynu soo tilmaanay oo shan qaacido oo xagga hore aynu ku qadinnay ayaynu idhi sheekhu midba meelbu ku keeni doonaa maradii masel cawrada lagu asturayey ayaa hal qof bay u gaadhaysa saddexdiinna adigu ka isku qariyo noqo ilaa wixii raashin la cunayo wax lagu noolaanayo maahe waa shaygaa qurbada ah haddaad iska horumarisana waxa uu keenay ihmaalo waajib saa awgee oo dee satrulcawra ah la waajib bay ahayd ihmaalintiisaasi waa muxaram intaasoo dhan amsiladiisii kuwaasay noqonaysa xadruhu injalaa waa mamnuucnimadiisu waa daahir markaa oo waa mamnuuca ma banaana taas ama iisaarkii qof kale oo saaxiibkaa ee aada cibaadadii ku doorbiday waxa uu keenay addaa ilaa tarki sunna shay sunna inaad ka tagto oo masalan safkii hore ayaa bannaanaadoo iska galbaad tidhi mid ama sheekhaagii baa yimid oo waad uga soo baxday iyaduna waxay noqotay makruuh oo shaygii dhowaanshaha ahaa sunnaad ka tagtay dee ahaa ku tallaabsigii khayrka ila musaaraca la doonayay ama aw irtikaabin kuriha ama waxaabaad la timid ficil la karaahiyeystay baad ku tallaabsatay oo masel imaamka dee waxaa lai ku dhowaada ina allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala sufuufi almayaami mararka qaarkoodna waxa ay tilmaamayeen cala asafi alawal axaadiidta markaa safkii awalka ahaa ayaad ka baxdoo dib baad uga noqotay ama in dee imaamka loo dhowaayo ayay ahayde waad fogaatay markaa shay la karaahaystay baad ku tallaabsatay waa iitaar makruuha kaasina khilaaf diyaar ama iitaarkii waxa uu keenay shay khilaaful awla ah shay aan wanaagsanayna dhex gasho kaasina isagana khilaafu alawlaa baa la ydhaha oo kaasaaba usii sahlan marka markaa tafsiilkani waa wanaagsan yahay buu ugu fiican yahay markaa qaacidadu dee markan la leeyahay aliisaaru bilqurabi makruuh muxaram iyo khilaafu lawlaaba inay leedahay baad garatay kolka tabiih waxaa haddaba mushkila oo qaacidadan kusoo arooraya bulshaaficiyada iyo culimo kale salo la isku waafaqsanya maahan iyada qudheeda waa khilaafiye qofku marka uu safka halkaa dambe ku keliyeysto waxa u bannaanayd inuu qof soo jiito oo intuu xidho oo isaga horta salaaddii uu galo iska taagakii inay dabeetana dib isula tallaabsadaan marka haddaba qofkan uu dib u kaxaysanayo ee uu dib usoo jiidanayo dee isaga laftiisii waxa uu la yimid shay sunnaa ka tegiddiisa waxa uu markaa la imanayaabaan leeyahay irtikaab kuriha ila waxa uu ka baxay safkii mutaqadimkaah hore markaasuu ficil la karaahaysto dib u noqoshadanabuu ku tallaabsaday markaa kaasi qaacidadan miyaanay iska hor imanayn suyuudigu isagu intuu ishkaalka sidaa u dhigay ayuunbuu dhaafay uun oonu jawaabtiisa sheegin sheekhanaase laakiin jawaabtii raaciyey marka ile ziyaadaadku ku darayaa farcun warubbamaa tush tushkalu dheh in lagu bushiyo ayaa laga yaabaa calaa dilqaacida qaacidadan iyada ah tushkalu manduubiyat lmusaacada saacididda la yidhi waa sunne qofkan wax soo jiidanaya in la saacidaa waa sunnadaa la yidhi inay qaacidadan ka hor timaadaa laga yaabaa musaacadadoo fii suurati almajruuri ninka dib loola soo baxayo arrintiisa ku saabsan fi salaa min safin lagala soo baxo qofka ah limaa waraa'ahu xagga dambena loola soo baxo kamaa zukina sida la ogaaday qad ujiiba waxaa loogu jawaabay oo markaa ishkaalkaa qaacidadan lagu soo arooriyay jawaabkiisa uu noqonaya anna naqsahu nuqsaantan safka hore uu ka hadhuu dib u baxay in jabara waxa uu ku kabmay binaylihi gaadhidiisa uu gaadhay fadla tacaawuni alabar tacaawunka samafalka fadligaa uu leeyahay aada u wanaagsan ayaa markaa kabay markaa beydkan dambe ayuu ku sheegay jawaabtii waqad ujiibadaa oo qaacidadan waxaa ku soo arooraya ishkaalkaa odhanaya qofkii majruurka ahaa ee macnaha dib loola soo baxay ee ay kan dib isula soo tallaabsanayeen safkii hore wuu ka yimid mid dambaana u baxay markaa isaga qudhiis shay la diiday ayuu ku tallaabsaday sidee bay noqon doontaa arrinteedu waxaa la odhanayaa naqsi wuu jiraayo haa dee safkii awalka ahaa wuu ka yimid waxa use laakiin ku kabmay dee walaalkan kale uu saaciday ee markaa tacaawano cala albiri uu ku sikooday qof ilee safkan uu ku jiray waxau ahaa nafci qaasir oo naftiisa ku gaadan walaalkan kale uu ugu wehel yeelay jamacna waa nafci mutacadiya sidaa awgeed waxaa la odhanayaa walmutacadi afdalu min alqaasir nafcigaa ballaadani waa ka fiican yahay ee saamaynaya walaalkiisan kale ee walaalkan kale uu la wadaagayo wixii waxaa la odhan karaa kaa gaarkaabay ka horeysaa taasaa jawaabtu ay noqonaysaa warubama calaa dilqaacidati tushkal qaacidadan in lagu bushiyaa laga yaabaa manduubiyat lmusaacada musaacadadii macnaha qofka majruur wax soo jiidanaya lagu xoojinayay musaacadadaasoo fii suurati almajruuri fi salaa kuka ku gooban ku koobanoo markaa dee laleeyahay qof duu salaad ku jiro dib baa loola soo bixi karaa min safin baana laga soo saari karaa limaa waraa'ahu ayaa loo soo jiidanaya kamaa sukina waqad ujiiba ana naqsahu njabar waxa uu ku kabmay binaylihi fadla tacaawun alabr markaa beydkaasi waa ziyaado qaacidada afraada qawaaciddii afartanka ahayd ka mid ah waxa weeye ataabicu taabicun ataabicu taabic oo waa ti aynu nidhi waxyaabaha maziyada ay ku leedahay qawaacidda fiqiga waxa weeyaan waa ereyo koob kooban oo muujasa oo laga yaabo jumla inay noqoto ama jumlatayn ama jumle iyo mutacaliqaadkeeda waxyaabihii raacayay macno weyna xambaarsan markaa imika a taabicu buu ku yihi taabicun shaygii taabiciga ahaa ee matbuuca kala daba socday markiisa hore kolka xagga min xaysu alxukm marka la eego ama la imaatinka iyo la-aantii isaguna wuu daba socon wuu daba socdaunbuu imikana daba soconaya taabicu taabicu ahaa unbuu yahay wey raabicuhaa qaacidadan afraad qawaacidda teeda afraynaysa ataabicu taabicun wey wa fii madmuunihaa gudaheedana waxaa ku jira qawaacidu qaacidooyin baa ku jira laa taktafii aan qarsoomaynin qawaacid aan qarsoomaynin oo kolkaa afara awaluhaa ta u horaysa qawaacidda qowluhum odhaahdoodii weeye ay yidhaahdeen attaabicu laa yufradu bilxukm taabica xukumka laguma gooni yeela bay yidhahdeen kamaa taasala sidii sugnaatay qaacido noqoto shayga taabica laguma gooni yeelo xukum haddii markaa amhila aynu soo qaadanno bal ilaa shan tusaale oo aynu ka bixinayno qaacidada horeysa eele ataabicu laa yufradu bilxukm ilan taabic iyo matbuuc bay ahayd markaa dee nactigii iyo mancuudkii maaha halkan waa waxa weeyaan de waa taabic iyo mancuud iyo matbuuc fiqigaa wey axkaamta fiqiga ku saabsan furuucdeeda waxaa ka mida masel hadduu ninkii meel nooleeyo oo ixyaaga waa la iska fahmayaa ixyaa ulmawaad xariimkiisiina wuu milkiyayaa marka xariimkiina waa milkiyayaa xariimna waxa la yidhaahdaa shayga markaa xuquuqdiisa iyo maraafiqdiisa u ilaalinaya qofka de haddii ay guri tahay intaa wajahadda ayuu leeyahay xoogaa curfiga waa loo eegi doonaa dee dhowr tallaabo ayaa markaa loo qiyaasaya intaa dayrka usoo noqonaysa iyo inta markaa carruurtu ay ku ciyaaraysa iyo wixii alaabahe guriga lagu dhisayo inta loo dhigaya iyo inahaa wey markaa macnaheedu intaa wuu milkiye wey laakiin ma kala hadhayaanoo ma odhanayo hebelow taabicaygaa ee milkigayga raacaya ayaan kaa iibi ataabicu taabicun wey oo xagga marka laaga milkinimo ma kala soocmayaan waxaa ka mida neef haddii lagaa iibiyo xaamilo ah oo riman dee ilmihii yaraaya caloosha ku jiray wuu raacayaa uun sidaa awgeed baan la odhanaynin urjiifkan kaa yimi baycu xabal ilxabala ee waa kii xadiidku nahiyey ataabicu taabicun ilan xamligana wuxuunu taabiciyi asal ayibuu raacaya oo reer baadiye way iska isticmaalaan taa xadiidku uu nahiyo waxay idhaahdeen urjiifka ayay idhahdeen urjiifka waxigu amaahi bay idhahdeen urjiifka masalan sabeenaha guga dhalan doona ee inay dhalan iyo inay dhicinba aan war laga hayn kuwaasay wax ku amaahdaan ma wuxuu odhanayaa laba wan laba wan isii oo toban urjiifa aan kuu siiyo guga dhow oo toban yaryar buu siinayaa marka ay dhashaan taa la diiday dee xadiidku ataabicu taabicun de adduudu lmutawallidu fi acaam ayaa isaguna la mid ah muxuu ahaa midhihii midho saray duuduub baa lagu liqaabay waa ataabicu taabicun weeyo duudka ama daqiiga ku jira ayaa raacaya laakiin haddii aad kala gurto wax yaryaroo ka duulduulaya unbaad arkaysa meeshiiba wad dhacay markaa duudkaa dee gaar lagugu saamixi maayo midhahaa darayga se markuu ku jiro waa la ogoliya wa minhaa low naqada sawqa alcahd walam yaclam alra'iis waalashraaf وفي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان أحدهما المنع سوقه ورعيته ويا dadkii raciyadda ahaa ee ka mid ahaa dadka aynu gaalada cahdiga iyo heshiiska la dhiganay haddii ay jebiyaan iyagii oo kii ka madaxda ahaa aanu ogeyn cahdigii maxaa la yeelayaa cahdigoodaasi miyuu buray maya kol haddaanu isagu la qabin mas-uuliyiintu kale haddaanay la qabin bacdu alafraad araciya aw isawqa wixii ay sameeyaan iyada dee ma burinayso cahdigii xataa kiisa ma burinayso sababtaa dee isaga haddii la doono in heshiis lala galo gaar ahaantiisa ma ay ansaxdeen sidoo kale mana burayso sawqadaasina wa waxa weeyaan dadka raciyadda ah ninkii shaacirka ah waxa uu lahaa fadaynaa natuusu nnaasa waalamru amrunaa idaa naxnu fiihim sawqatun natasannafu annagoo wakti dadka hogaaminun baaba arrinka iyagii sawqo isu rogay bu oo iyadoo nalawato aanu arag tusaalaha sanaad waxa uu noqon doonaa waxay yidhaahdeen oo qaacidaha sifaatu alxuquuq laa tufradu bilisqaaq liannahaa taabica nin baad gasi ku lahayd markaasaa dee wakti a qabsateen markaa sifooyinkaa dee masala ajalkaa la socdo daynka waxa la socdo wakti dee xadidan ma odhan karaysid waktigii waynu ka rid ee lacagtii imikays lacagtii imikaysi haddaad tidhaahdo sifadii adduunkan la socotay oo dee alajal ah ayaad ka goy lagaa yeeli maayo sidaa cagsigeed qofkii wax laga doonayay haddii uu yidhaahdo shaygii aynu kolkii hore sifo wanaagsan u shardinay maanta waan ka gooyo mid meel dhexaad aan kuu keenayaa ma heli karo ataabicu taabicun wey sifaadku waa taabic lilmancuud shantaas tusaale inaga filan أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل قاعدة اللباد وحي الليلة التابع يسقط بسقوط المطبوع هذه مطبوعي حكم كان لراعي سيجي لراعي أصل كاطول لعوه ورعي أمرك التابعين كذلك السلوك لوحة وقاعدة ويفروع ليلة المطبوع إن يسقطها طيو لعوه سقط التابع بعد عين كما ضبط لديه sida culimada agtooda daabid noqotay ama qaacido noqotay tusaalayaal dhowra isagana haddaynu ka soo qaadano bal shanba dhehoo ruuxii dumarka ahayd waxaad tidhaa kii waalaadhe dee intii uu waalida ku sugnaa salaadihii faradka ahaa way ka dhaceen rawaatibtoodii sunno maaha inu soo qabeeyo raatibooyinkii salaadaha raacayay laga saamaxay intii waalaa waxba sunna maaha inuu soo qalleeyo maxaa yeelay ataabicu taabicun rawaatibtani wuxuunay raacaysaa un salaadihii asalka ahaa waaya waxaa la mida markaa qolo haddii uu buro ammaankoodii